shalay gelinkii dambe magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed waxaana loogu soo horjeeday muddo kordhinta loo sameeyey dowladda soomaaliya iyo baarlamanka nabadoon cabduqaadir maxamed maxamuud abaabul waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee shirkaasi ka qayb galay wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle ayaana weydiiyey ujeedka shirka waxa uu ahaa no shirka wuxuu ku saabsanaay ummaddan say u sabraysay u sabraysay u sabraysaa afar sano wax kasta lagu sameeyaayey afartii sano hadday dhammaatay oo baarlamaankii dhacay oo madaxtooyadi dhacday oo kulli wakhtiga ka dhammaaday aan haddana aragna in laysu kordhihayo dad isuga dhacayna wax isuma kordhiyo annakana waxaan sugayna dalkan annoon adduunka kula jirnay inaan isdooranno oo afartii sanaba qof la doorto manil raba qofti kale ha lagu soo noqo isu kordhintaasaan xoogaa intaan qoray iyo wajajac aan uga jawaabi lahayn aan waxaan samayno inaan caalamka u sheegno iyo dadkaynoo dhanba oo soomaaliyeed inaanaan qoray wadanoon afkayna wadannoo nabad rabno isdoorasho rabno sharci rabno laakiin nabadoon siyaasiyiin iyo dad deegaanka matalaa dowladda ku jira ee qayb ka ah oo haddii wax la korsadaan ayaguna qayb korsaday marka miyaysan habboonen in la isku daayo siyaasiyiinta dadka dowladda ku jiro horta been in laysu kordhiyo qofba looma maalin soonqaad waaye walax beena qofba looma oggolaadaba annaka waxaan suulaynaba been kaynana uma rabno hal kalena uma rabno waxaan rabnaa ninkii ishubo sanduuqa ha yimaado doorasho ha galo midda labaad dalka ogow nimaa la doortay toddoba qofoodaa dooran toddobada qofoodoo dooran saddex aqalka sare waa lamaba warsan madaxweynihii qod ka doorteen wax u korriyo ma hayaan waa cabdi xaashiiyo labadiisa ku xigeen mursal iyo labadiisa ku xigeen madaxweynaha toddobada qofoodaa la doorta waxaan kala shaqaalo waa annaga shaqaale ma haysanno ninkaan haysanno unuka oon madaxweynaha waaye oon shalana u bannaan baxnay beriganaan haysanna asaga waaye oon cadaaladda ka rabnay sharciga inuu ilaasho hadda wuxuu dhowhaayaa oon ka arkowhaynaa meediyaasha mursalaa kordhinta sameey asagaana leef ku siixay wixii la kordhiyey hadduu raalli ka hayn saxiix ma lahayn moogta laakiin warkiina waxaa ku jirtay hadallo culculus oo aan dhegaha dadka u rooneen meelaha qaar oo hanjabaad u muuqday marka miyaysan khatar ahayn in dadkan deegaanka dushooda dhib ka dhaco annaga dusheena dagaal buuma rabno qofti wax dadka lama beesgaray karo codkooda lama miday karo codka ugu waaweyn ee maha ka dhacay nabadow ah inaan muddo kordhin diidannahow ah inaanaan aqoonsanayn labadaa sanow ah walax kale oo meesha ka jiro oo xabadaa oon sidano ma jira xabadna waa naqaan magaalada muqdisho mahay geysayaan ogna uguna soo talageli mayno inaan xabad qaadan waxaan rabnaa adduunyada inay naga qabato farmaajo hadday naga qabo weyse seexamayna la dad deegaanaad ku hadlayseen laakiin madaxweynayaal maamul goboleed iyo dowladda xubna ugu sarsareee dowladda ka mida iyagaasaan idin matela marka iyagu soomayna la hadashaan marka hore walax nagula matelaba ma yaalan waxay waa dhaceen igaarkayga adiga xaad igu matelo wey horta aan galeel ma dheeli jirta wax maa igu matelay gacan ebera waa warmahan walax yaalla ma jiraan labada maamul goboleedna gobol kooriyay tegayaan guddoomiyeyaal baarlamaanay leeyihiin golo wasiiray leeyihiin meeshooda ha ka shaqaystaano xamaray nala jiifaan xamar maa loo doorta ha tagaano meeshoodi meeshoodi yaa u baahan meeshaan waxaa yaalla qoray gubtayoo dab dhacay qora dab dhaca maa nin ugu matela qof ugu matesho ma la hadasheen madaxweyneha maya hadalba ma rabiyo sideedaba madaxweyne labada sano allaha kuu daaweeyena maan lahayn salaamiba maaha ha halahaasoo rabaa bes iyo cunug dhannahoo facebooka dadku ugu caayo walax kaleu rabiyo ma laha laakiin odayaal dhaqanaad tihiin siyaasiyiin iyo bulsho deegaankan ku hadla magaceeda inaad madaxweynaha la kulantaan waad kari karayseen ma isku daydeen kula kulmaynaa wadamo deganowba xabad ka bilaabo waa ninkaan gado iyo adduunyadii xabad ka bilaabo oo ciidan u raro waayo oo mihifayowba xabad isgoyska mariinow ciidan soo dhigo wahaa asoo habeenka nagu xabadeeyo waa meel la arkacawadiyow rabaa inuu ciidan soo dhigo ciidankaasna isugaa ah sargaalkiisa dhahaya gey maas mariinayaa joogo ka xabadaya mariina waxaa baabuurti dekedaa beesa looga qaataa habeenka ku xayira aa lacag looga qaato waa dhibkaasaan u dul qaadasho weynaa cawo toddoba saacaan dekeda galnaa maalintiina magasoco karna magaaladayna maasaa nugula xayirowha walaalow dulqaadka aan maxamed cabdifarmaajo hawiye u dulqaatay isagoo ilaalihaya hawiye dowlad lagama haysan karo waxabad low ridaa annakoo iska ilaalihaynaan dulqaadkaas wax kasto labadayni madaxweyne iyo shariif xasan iyo xasan cali khayre iyo in cabdishakuura maalin cadla xabadaha iyo habeen madow soomana bixin waxaana xeerihaynay in nabad uun la helo kulaylka inuu ka damiya asaa laga rabaa dalkan asaa madaxweyne ka ahay haddaana asaa inuu ka tartamo rabo siw ceeriin nagu cunin bisaylaan rabnaa ceeriin ma rabo
muqdishood kale culayskeeda soo duq magaalo oo idin metelo deegaanka ma joogo duqa magaalo ma dhacayo waa joogyaa isagona ina noo yimida waxaanan ka wadaa oo walaxooban ka hayn saddex iyo tobankiyaaba la weysan yahay walaxaan haynaba ma leh waxaana loo diidan yahay inuu golo deegaan yeesho deegaanka inaan unulka ismaamulnaana loo diidan yahay yaa diidan waxaa diidan madaxweynaha saddex iyo toban bugahow noo sheega aqalkii saroo in laga ansixiyo la rabana waa buubiyuha yaa beenu inuu nagu adeegsada rabaa heer muqdisho haddaana in been nagula adeejahayna waa u jeednaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabduqaadir maxamed maxamuud abaabul oo u warramayey cabdiqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal waxaa naga xususina in v o a ay la xiriirtay afhayeenka xukuumadda iyo saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya kuwaasi oo ka gaabsaday inay ka hadlaan shirkaasi haddii ay noo suurto gasho inay waraysiyo bixiyaanna waan idiin soo gudbin doonaa